Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa tababarka marwo caafimaad ah ku bilowday deegaanka Dhuuble ee gobolka Jubbada Hoose iyagoona tababarkan marwo caafimaad ah oo la kabarawa hanraabta kaas oo la kabarawa ka hortaga halista kudhada korta hooyada iyo dhallaanka tababarka ayaa waliba daafuraya gudoomiyaha deegaanka Dhuuble xasan cabdi xaashi ooyo wehliyeenga iskuduwaha caafimaadka deegaanka Dhuuble iyo mas'uuliyiin kale oo wasaaradda caafimaadka ku tirsana tababarkan ayaa waliba isu dareera doona muddo afartan beri eh intii isu dareera ayaa aqoonta hanraabtan dhinaca caafimaadka korlanka qaada doona gudoomiyaha deegaanka Dhuuble xasan cabdi xaashi oo goobta ku hadalay ayaa la dardaaramay hanraabta tababarka walakabaraha ayaa u soconi sheegay walakabaradanga iniyo walankataranga dadkii weliba deegaanka
tababarka wuxuu socon doonaa bisha February dadkii ka soo shaqeeyey shan saddex beri bay socon doontaa shan saddex beri dad ka soo shaqeeyey ee ugu horreysa wasaaradda caafimaadka iyo madaxdeeda oo u mahadcelinaya runtii maanta waxaad ku baran doontaan duruus iyo cashiro waxaan taraya oo habaha aqoonta bartaan oo dadkiina ugu adeegtaan waxaa marka loo baahan yahay muddada aad qaadanaysaan maxaa duruusta in si fiican loo weereeyo oo si fiican mataqaana loo dhegeysto oo si fiican loogu fahaysto kadib daalka iyo biyaha xalka hadhina ugu adeegtaan bulshada googoynta la iska ilaaliyo waktiga lagu yimaado waxaad bartaan hadhowto qalabka baqo oo si dhabar loo baqo insha allahu tacaala waan soo boqon doonaa waan marka la xirayo iyo haddii la yidhaahdo bisha dhexdeeda ma baahin doona haddii la yidhaahdo waxaan ka baahan nahay in ardaydu iyadoo wax kafaysta kafeystaan macallimiintiina kafaystaan waxaad doonaysaa oo caafimaad waa daryeelkii bulshada oo loo mataqaana waxaad doonaysaa waxaa idinka baahan yahay inaad idinkoo aqoon leh oo maanta eegataintii meel ka fiican jirto in la kaasoo la wixi doona haddii